إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaan muhiim ah oo hoos taga degmada moqokori ee gobolka hiiraan maleeshiya etoobiyaan ah ayaa weeraro isdabajoog ah ku haya xoolodhaqatada soomaalida ee ku nool gobolka siti oo ka tirsana dhulka soomaali galbeed ku dhowaada toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka kenya sarkaal ku sugan gobolka gado ayaa dowladda federaalka uga digay ciidamo ay geenayso magaalada baled xaawo ee gobolkaas maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan ayaa soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland sarkaal ka tirsana dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii ku soo jabay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya hiiraan ayaa sheegay in joogitaankooda maxaas uusan waxba soo kordhinaynin munaasabad ay ku qalin bedelanayeen arday ka aflaxday dugsiga sare ee almacrif ah ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan kuuriyada waqooyi ayaa ku dhawaaqday in ruushka si buuxda ay ugu garaba taagan tahay dagaalka uu ka wada yukrain dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goor dhow ayaynu soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa siddeed iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya dhanka kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaan muhiim ah oo hoos taga degmada moqokori ee gobolka hiiraan war degdeg ah oo soo gaaray warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu ku warramayaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goordhow si nabadgelyo ah kula wareegeen deegaanka tardo oo ah deegaan muhiim ah oo hoos taga degmada moqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan deegaankan oo talis weyn ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalk ayaa qiyaastii lixdan kilomitir u jira degmada buulobarde halka degmada jalaalaqsine ee uu jiro afartan iyo shan kilomitir maleeshiya etoobiyaan ah ayaa weeraro isdabajoog ah ku haya xoolodhaqatada soomaalida ee ku noola gobolka siti oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed tafaasiil ku aadan umuurahan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka city gaar ahaan deegaanka biyo kuloleh ka dhacayay dagaalle u dhexeeya xoolodhaqatada soomaalida iyo maleeshiyada etoobiya maleeshiyadan ayaa doonayay dhulballaarsi sida ay sheegayaan wararka laga helayo halkaasi waxayna doonayaan inay xoog ku qaataan deegaanka biyo kulole oo ah dhul soomaaliyeed islamarkaana ah istaraatiiji deegaankan oo ah meel ay ku yaallaan ilo ka soo burqada biyo ayaa muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyadan damacoodu ahaa inay awood kula wareegaan balse dadka ku sugan gobolka city gaar ahaan biyo kulole ayaa damaca maleeshiyaadkan ganafka ku dhuftay waxayna iska caabin adag kala hortageen weerarka lagu soo qaaday dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac waxaana ku dhintay ilaa afar qof halka shan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen wararka ayaa intaas ku daraya in ay dhaqdhaqaaqyo ciidan wadaan maleeshiyaadka etoobiya kaa oo ay ku doonayaan inay mar kale weerar ku soo qaadaan dadka ku dhaqan deegaankaas halka dhanka soomaalida iyaguna lagu warramayo in ay wadaan is-urursi ku aadan sidii ay uga hortagi lahaayeen gulufka colaadeed ee kala dhexeeya maleeshiyaadkan ma ahan markii ugu horraysay oo maleeshiyaadkan ka tirsan etoobiya ay weerar ku soo qaadaan dhulka soomaalida dhowr mar oo hore ayaa sidan oo kale deegaankan biyo kululeh ugu wada dagaalameen maleeshiyaadkan taabacsan dowladda etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi ku dhowaada toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka kenya faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo egaya cadnaan xaaji muxsin wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya in shil gaari oo geystay khasaare nafeed uu ka dhacay ismaamul ka tirsan dalkaas shilkan gaari oo si gaar ah kaga dhacay suuqa ismaamulkan yaanmiira ee dalka kenya ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen toddoba ruux oo kenyaan ah shilkan geystay khasaaraha nafeed ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuul ah oo waday caleenta shaaha iyo gaari nooca loo yaqaano mataatuuda ee dadweynaha waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro dad ah gaariga xamuulka ah ayaa waxa uu sidoo kale jiiray dadku ganacsanayay gudaha suuqa kijauri wararka ayaa sheegaya in daroowalkii waday gaariga xamuulka ah inuu xakameyn waayey amaba uu kontarooli waayey si kastaba ha ahaatee dalka kenya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay shilal noocaan ah oo gallaaftay nolosha dad badan ayna ku dhaawacmeen kuwo kale sargaal ku sugan gobolka gado ayaa dowladda federaalka uga digay ciidamo ay geyso magaalada baled xawe ee gobolkaas faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya maxamed muudey axmed abumuslim mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gado ayaa waxa uu dowladda federaalka ugu digay ciidamo la sheegay in ay ka dijinayaan degmada beled xaawo si ay ula dagaalanto maamulka la baxay jubbaland koloneel aadan rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in ay la socdaan wararka sheegaya in dowladda federaalka ay ciidamo ku daabulayso magaalada beled xaawo waxa uu ka digay in ciidankaasi la geeyo magaalada haddii tallaabadaasi la qaadanay ay mari doonaan halkii ay ku dambeeyeen ciidankii ay horey u geysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka weli madaxweynihii dalkan ku aqoonsannahay kaararkaan xoqonaysana horey baa loo soo xoqday waxaan hubaa marka haddii ciidama la keeno raaskambooni kii ka dhacday mid ka daran oo ka ceeb iyo khasaare badan bay la kulmi doonaan insha allah ceeb iyo ciqaab aan laga soo kaban baa lagala kulmayaa madaxweynuhu intuu fagaare soo istaagay wiilgada waxaa iga haysato etoobiya waa madaxweynihii dalka maalma ka bacdina etoobiya isagoo lugaha ka dhunkanayo xamar ku casuumayaan aragnay khilaaf xoogan oo muddo taagan ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland waxaana hadda saasaan colaadeed ay ka taagan tahay degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo ay ku wada sugan yihiin xubno kala taabacsan dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan ayaa soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland axmed cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo sii ambaqaadaya askartan oo tir ahaan gaarayay ilaa iyo shan askari ayaa ka soo baxay sufuufta ciidanka dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland waxaana lagu soo dhoweeyey magaalada buuqa qable ee gobolka hiiraan ugu horeen cabdi cilmi cabdi iyo maxmuud abuukar yuusuf oo ka kala tirsanaa ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka iyada taabacsan ee ku sugnaa hiiraan ayaa ka waramaya halkii ay ka howlgali jireen iyo waxyaabihii ay la kulmeen intii ay ka mid ahaayeen ciidanka dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud aniga magacayga markaa ku bilaabay cabdi cilmi cabdi ayaa layidhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawisleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaadka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool shaqaystayaashoodaho ay halaagay ku wadaan ha ka waantoobaan aniga qori sabane iyo boosh ayaa kala soo ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamayay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sambaloolshe iyo ninka la yidhahda bashaarafe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhalaan haatee dalka ma joogaan soomaaliya ma joogaan marka dadkaas ninka la yidhahda waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay u soo noqda magaceydu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga ah muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay baladogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la siiyey ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan sebeneben kana soo qayb qaatay dagaalla oo lala galay muslimiinta sidoo kale maxamuud maxamed cabdi iyo isaaq ibraahim isaaq geedi ayaa ka waramaya iyaguna halkii ay ka tirsanaayeen iyo jabkii uu ku gaaray dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shii laatanaad qayb toddoba laatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadeyda hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal coos weyne iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saddexaas meelo kale ahaa taas fakataxa ahayd lama sheekeyn kara saxaabo lagama sheekeyn kara taas tan ka xasuusto kolley dagaalka nibel xabadda ay bilaabato nibel dhinac ugu jira sax ninkii dhintana dhinka ninkii dhintana waa orda soo maha kolley dadka ordo waan ku jira dadka ordo waan fakataxa lahaa waan ku jira magacayga hor isaaq ibraahim isaaq geed ciidanka ila tagay oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanin adowgaan u shaqeyhay magaalada baydhabo aan ku qortay dagaalkii ugu dambeeyay hadda aadan yabaalo iyo kii daaronimo ka dhacay iyo kii aal ali axmed alkowsar naftarkeeda waan ku dagaalnay adiga waxaan lasoo koobi kara rume guud ilaa meelo badan baan kasoo dagaalay wallaahi markasta harta adowga kalsooni mala asagaa jabkiisa badan ma fantay asagaana orodkiisa badan marka saasaa jirtay marka wixii meesha ka dhacay arakaduna jab weynba meesha nagu gaarsiisay waa tii lagu kala orday murtadkii u weynaa showte iyo waxa uu joogay ninkii la dhihi jiray adowa markii dambena waa tii lixisa markii laga
ugu dambeyntii ismaan xuseen axmed oo isagana ka mid ahaa ciidanka maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay muddadii uu la shaqaynayay maamulkaas iyo wax ku kalifay inuu markii horeba ku biiro magacayga saddexan waa cismaan xuseen axmed anu waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland waxaana tababar ku qaatay carmo laba bilood oo tababar ah toddoba sanana uu aa ka shaqaynayay toddoba sano ciidankaas ka tirsanaay deda kale daruufo jira awgeed iyo burbaleen igu taagnaa ayaa waxaan i geliyey soomaali waxay dhahdaa bidaar sibaq ay kugu gashay waxaa weye arrinkan waa ku dhacay tuaala kuron yahay in mar haddii xaaladii igu adkaatin waxay iri bal sidaan tala mahane go-aanaan gaaray in meeshii ka soo baxo oo mujaahidiinta u imaado maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhay dagaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayso ciidamada dowladda federaalk iyo maamulada uu shisheeyaha dalka ka dhisay dhanka kalena hogaamiyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar waliba ku baaqaa inay towbad keenaan oo aysan ku katoomin hadallada qurxoon ay adeegsadaan madaxda dowladda sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii ku soo jabay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay hiiraan ayaa sheegay in joogitaankooda maxaas uusan waxba soo kordhinaynin yaasir cabdalle ayaa inoo faahfaahinaya cusmaan xuseen guure oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii lagu jibiyey dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka hiiraan ayaa sheegay in joogitaankooda magaalada maxaas oo ay firxad ku tageen waxba u soo kordhinayn ninkan ayaa kadib jabkooda bilaabay inuu warbaahinta lasoo istaago rabitaankooda ku aadan ku-biiritaanka dowladda itoobiya iyo inay noqdaan waxa uu ku sheegay kilinka lixaad ujeedka hadda maxaas loo yimiday ama meeshaas loo yimiday aniga hadda ujeed oo hadda macno weyn iisoo kordhina ilama eko sababtay tahay shaygu meeshuu manaasibka ka leeya haddaan laga aadin waxba ka imaan mahayaan galmudug shabaabaa haysta hiiraanna shabaabaa qayb ka haysta shabeellada dhexaana qabeeb ka haystaa haddii in lasoo baxo la tuurto maxaas waana qorshe xumadii awal hore u tiilay waxaas waxba kasoo kordhi mahayaan oo kilinka lixaad horta si kilinka shanaad horta waa dal soom waa dad soomaaliyeed waxayna ka tirsan etoobiya kilinka shanaad etoobiya ka tirsanaya maxaa diidaya marka anigana inaan aan kilinka lixaad noqono sida ayagoo kaleeto soomaalidaas kilinka shanaad kilinka lixaad haddaan noqono waxba ma diidayaan aniga hadda waxaan ka mid noqon doonaa dadka soomaaliyeed oo kilinka shanaad degan oo kalaan ka mid noqonayna haddii aan ku beegno qoladaas dadkaas waxay noqdaan la noqonaynaa wax weyna maaha la wareegitaankii magaalada moqokori kadib waxay ciidanka firxaday ee gaaray magaalada maxaas bilaabeen qoob gariir hor leh kaasoo la hadalhayo inuu hubanti la-aan badan ka muujinayo sii joogitaankooda magaalada maxaas munaasabad ay ku qalin bedelanayeen arday ka aflaxday dugsiga sare ee almacrifa ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cabdalla mukhtaar munaasabadan oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasiimay ayaa waxa ay ka dhacday masjidka jaamica ah ee ku yaala degmada bu'aale ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo gebagabeeyey dufcada labaad arday ka takharujtay macadka almacrifa athaanawi oo ka mid ah macaahidda uu gacanta ku hayo maktabkaasi gebagabada xafladda lagu maamuusayay dufcada labaad ardayda ka qalanjibisay macadka almacrifa athaanawi oo socday muddo afar sano ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta culimaa udiin abwaano salaadiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo ka kala timid walayaadka islaamiga ah iyadoona gebagabada xafladda abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday sidoo kale ardaydii ku wanaagsanayd dhanka akhlaaqda qaar ka mid ah waalidiinta iyo salaadiin dadaal dheeraad ah ku bixiyey macadka ugu horeyn waxaa munaasabadda martidii kasoo qayb gashay soo dhaweeyey sheekh xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii xuduurka kala duwan oo maxaan ku rahdaa leh wilaayada acyaanta culummada acyaanta kale ka socota xagga xaraka shabaab mujaahidiin odayaasha dhaqanka jamiic ardada maktabkii ardadaa diyaariyey waday jamiic yani waxaan leeyahay maaragtay aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr jaza ikhwa xafladan aan u fadhinno waa takharuj arday la yidhaaha macadulmacrifa oo gacanta uu ku hayay maktabu tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin inaannu maaragtay la qaybsanno farxadda iyo rayraynta iyo maaragtay bashbashta iyo barwaaqadaas inaan la qaybsanno jazaakum allahu khayr aljaza markaa waxaan leeyahay mar labaad iyo saddexaad soo dhowaada soo dhoweynta kadib sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimada walayaadka islaamiga ah ayaa kelimad ka jeediyey xafladda lagu soo xirayey dufcada labaad ardayda ka qalanjibisay macadka almacrifa athaanabi taasoo daarnayd in macruufka la faro munkarkana la reebo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi hee taamuruuna bilmacruufi watanhawna inaan ummadda sidaa nebi ibraahim raganimadaas uu munkarka ula diriraya baa waxaa la rabaa munkarka ummadaha inaan kala macruufka meesha maanta xaalmariyana waad aragtaa reer galbeed in la leeyahay yani toban kun baa ingiriiska keliya eeyo noqotay eeyo oo khadkii insaankaa ka baxday khalqii maanta badbaadi u baahan yahay yaa laga sugayaa لماذا خسر العالم بانحداد المسلمين وهذا سنس آه كلمتي أنكو ختمه نكي لورين جري ربعية من الحارث مركي رستم كوير محانا لسو دونتا سوداتك عربيضا أنكو ميسين جرنا وحارمنا كو سمين جرنا ما يدانا عين سيما أنت نوها ويسيتين فارس وعالم كدن كو ميسين سيئنات كو سو دوشان أو دقال كو سو غادان محي كو دعدار محي وانتواب الله ابتعاثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى رب العباد ربي بقى النصوص صارت war waxa laynoo soo saaray inaan fahamna haddaan islaamnahay waxa weeye khalqig oo dhan inaan badbaadino waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay doctor xanafi cabdi sheekh aadan isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qalanjibinta ardayda maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ardada ka mid noqdo oo ardaynimadaydii aan soo xasuustay kow waxaan u mahad celinaa allihina awal subxaana wa tacaala kadib xarakada juhdiga ku bixisay ee ardada inay waxbartaan ku dadaashay ee umaradeenna waa u mahad celinaynaa oo xoogga saaray tacliinta iyo waxbarashada ummadda naga dhiso si gaar waxaan u mahad celinaynaa maktab tarbiya wa tacliin oo runtii ah maktabka hooyada makaatiibta ah ninka dhakhtarka waxba uu soo bartay macalina wax soo baray ninka xisaabiyaha ah maaliyadda waxbuu soo bartay injineerka waxbaa la soo baray jeyshka waxbaa la soo baray hooyada makaatiibta dhan inaan isla fahanno waa maktab tarbiya wa tacliin jazaahum allahu khayran way dadaaleen malaaq biyey malaaq axmed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana kelimad dardaaran ah oo ku socotay ardayda ka soo jeediyey goobta ay ka dhacaysay munaasabadda waxaan leeyahay ardada maanta qalajibisay wakhtigii la idingeliyey waxaad soo marteen dugsi qur-aan waxaad soo marteen macaayid sharca oo qabaa'il haddana maanta waxaad joogtaan macad oo tarbiya wa tacliim waxaa laydin baray waa maadi iyo diini inta waa laydin baray waa culuumtii sharciga ahayd iyo culuumtii oo maadiga ahayd waad barateen marka waxaan rabaa wixii laydin baray oo intaas wakhti aan laydin geliyey inaadan beerdarayn oodan luminin ood ku dhaba adeegtaan aad gacantana ku qabataan siina kordhisaan sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimada diinta islaamka isagoona tilmaamay in ummaduhu waxay ku horumaraan ay tahay aqoonta kelmadaan odhan door haddii ilaahay uu qadaro waxay ku saabsantahay bima tataqadam alumma hada su-aal waxay taallaa amaama kula daalib wa amaama kula caalimin ummaddeennu maxay ku horumaraysaa tataqadam ummatuna bihimami rijaaliha wa abnaa'ihaa mila haaulaa inay ummaddu yeelato irmaaneeye maaha laboodka ragga la yidhaahdo ilaahay barre ku sheegay iyo ubad xalaala kubkoodu uu weyse qabo qalbigooduna uu tawxiidka daahir ku yahay sawaariikhda caabiraat ulqaaraat iyo tom howk maxaa loo samaystay in kubkaa weysada qaba lagu bamgareeyo lagula dagaalamo wax lagaga hortagana lama hayo xataa la'aan waxaa isla markiisa mikrofanka lagu soo dhoweeyey abwaan nageeye cali khaliif isagoona xusay in juhdigii iyo dadaalkii ardayda la geliyey uu ka muuqdo sheegayna ah inuu aada ugu faraxsan yahay tacabkii qiimaha badnaa ee la geliyey ayaa runtii ka muuqanaya wax runtii aad iyo aad loogu farxo wey waxaa runtii ka muuqanayay waxa la yidhaahdo manhajku inta badan inta aan manhajka la samaynin waxaa laga fikiraa dowladaha dunidao dhan waxay ka fikiraan qofka aynu doonayna inaynu soo saarnaa qof sidee u eg weeyaan marka qofkii laga fikiraaye la sawiro ayaa waxaa laga hadlaa ama lasoo bandhigaa ama laga doodaa manhajkii qofka sidaa u eg soo saari lahaa ardaydii maanta halkan ka hadasha ee quruxda badnayd waxay muujinayaan iyaguna manhajkii soo saaray ardaydaas farsamada la geliyey iyo dadaalka la geliyey dadkii ka shaqeeyeyna runtii ilaahay ajarkooda maaragtay wanaag iyo jannaha ka dhig sheekh maxamed abuu cabdallah oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa munaasabadda ka soo jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kula dardaarmayay ardayda ka qalinjibisay macadka almacrifa athaanawi dadka annagana bedeli lahaa waa dadkan qiyadadii ummadda waa dadkan waxaan rabnaa marka inaan u dardaarmo kow waxaan kula dardaarmayaa kun mutadayinan ahaw arday mutadayina oo ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan oo caqiidadiisa ka turjumaya laba waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha aad qabanaysaan ee cilmigiinna inaad u barax tirtaan oo lilaahi aad u barataan cilmiga ilaahayna aad ku raalligelisaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa abaalgud man laa yashkuri innaasa laa yashkur illah inaad waxa weye macallimiintiinni iyo maamulkiinni iyo xarakadii intaan juhdi idinku bixisay inaad waxa weye u abaalnaqdaan abaalka aad gudaysaan waa maxay meesha idinka rabeen inaad ka muuqataan ku dadaala abaalkaas inaad gudataan kun naafican noqo qof ummadda anfaca axabu nnaasi ila allaahi anfacahum linnaas ammaanada addi lamaana cilmigu waa amaana soo maaha munaasabadan oo ahayd mid aada u ballaaran ayaa waxaa kelimaad kala duwan ka soo jeediyey marti sharaf kale waxaadna qaybaha ka harsan munaasabadda aad kula socon doontaan wararkeena iyo barnaamijteena soo aadan inshaa allah
ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa ku dhawaaqday in ruushka ay si buuxda ugu garaba taagan tahay dagaalka uu ka wada yukrain wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa shalay booqasho ku tagay kuuriyada waqooyi isagoona si gaar ah ula kulmay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ninka lagu magacaabo kim jon un kaas oo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka u xaqiijiyey in uu si buuxda u taageersan yahay dagaalka ruushka uu kaga jira yukrain madaxweynaha kuuriyada waqooyi ayaana carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu diyaar u yahay in si shuruud la-aan ah uu u taageero islamarkaana oo ugu dhiirageliyo dhammaan tillaabooyinka ay qaadeen hoggaanka ruushka si wax looga qabto sababta keentay xiisadda yukrain sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi kim ayaa tibaaxay in uu aaminsan yahay in ciidamada iyo shacabka ruushiyaanka ah ay iyaga ku guulaysan doonaan dagaalka dabadheeraaday ee u dhexeeya moscow iyo kiyef waa sida uu hadalka u dhigaye hadalkan ka soo baxay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa imanaya xilli yukrain ay garab banneeyeen dowladihii reer galbeedka ee taageerada iyo taakuladaba la garab taagnaa warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu